dadka soomaaliyeed horaan u sheegnay mar kalena waa ku celinaynaa dhaqankooda ayaa ah dhaqan dimuqraadi laakiin dadku waxay u baahnaayeen fursad in la siiyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ku guulaysatay inay fursad siiso dadka si ay si xornimo ah daahfurnaan ah buuq la'aan ah isriixriixid la'aan ah xushmo iyo karaamad iyo farxad ay ka wada muuqatay dhammaan xubnihii baarlamaanka ee codaynayay kuwii loo codeeyey dhammaantood inay ahaayeen arrin aad yo aad mas-uuliyad weyn ayaa ka muuqatay guddoonka cusub ee baarlamaanka federaalka baarlamaanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo aan leeyahay mar kale hambalyo waxaa la idiin dhiibay xul cusub waxaana doorashada shalay iyo maanta ka dhacday golaha shacabka ee baarlamanka federaalk somalia waxay daliil u tahay dadka soomaaliyeed in ay waaye aragnimada iyo khibradda dadka hogaaminaya inay muhiim tahay inay u arkeen waxaan rajaynayaa guddoonka la doortay oo dhammaantood ah dad waaye arag u ah hogaaminta baarlamaanka horena u soo hogaamiyey marxalada kala duwan waaye aragnimo badan iyo maxaanku irahday lehne muxuu ahaay waaye aragnimo fiican u leh hogaaminta baarlamaanka in ay afarta sano ee soo socoto baarlamaanka federaalka hogaamintiisu ay toosnaan doonto buuqiisii carqalada ayna dhici doonin dowlad dhisidda iyo dejinta sharciyada dalkana u baahan yahay iyo dibo oegista kuwa hadda noo jira qaarkood in ay noqon doonto arrin priority iyo muhiimadda koobaad hortabinta koobaad baarlamaanka u siiyo